Garoonka kubadda cagta Wami Stadium ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si habsami leh uga socda semifinalka tartanka iskuulada degmada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada kaasoo kulankii ugu dambeeyey uu dhex maray iskuulka Tayo iyo iskuulka Badar labada xul ayaana ciyaartu wakhtigii loogu talagalay ay ku dhammaatay barbaro goolal la'aana waxaana labada xul ay markaasi isla aadeen goolkulaada goolkulaadka labada xul ayaana waxaa gudbay oo markaasi ku adkaaday xulka iskuulka Tayo kulanka ciya- kulan ciyaareedka oo ahaa mid xiise leh ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaal kala matalayay labada iskuul mas-uuliyiinta bahda sboortiska ee jubbaland iyo qaar ka mid ah xulalka ka qaybgalayay markii ay ciyaarta soo dhammaatay ayaa waxaa dareenkooda ka hadlay taageerayaasha ciyaartooyda iyo maamulka iskuulka tayo ee guusha weyn ka gaaray dhigooda beder والله الحمد لله ما شاء الله إن- إن waxaa waa- ma- waa tawaaguulaysana fiinaal aa tagnaa alxamdulilah Eh, waxaan rajeynaa koobka inaan sii qaado fiinaalka ee ma- khamiista wallahi rajo waxaa qabaa inaan iskuulkii geeyo koobka tiimkii waxaa u baqaya eh, intaa inta ka badan eh, waxaan rajeynaa fiinaalka inaan qaadno oo aan u geyno iskuulka tayo wallaahi dareenkayga halkaa kuma soo koobi karo Een, waa dareemaysaa een, saa maaragtay aa- aa shuxuurteeda ay u kacsan tahay Een, maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin maaragtay dhammaan maaragtay een, bahda reetayo iyo maaragtay iskuulka macalimiinta maamulka een, uu ka mid yahay maamulaheena een, maxamed gumare een, oo maaragtay macalinkeena oo maaragtay soo aawilay eh, sekretariyaheena ama xogayaheena iskuulka eh, tayo een, master cabdiqali een, halkaana kaga mahad celinaya dhammaan macalimiinta tayo een, halkaana waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinayaa een, ninka meeshan oo maaragtay na keenay een, ilaahay ka sokow guusha waxaa waa een, maanta isagaa noo horseedaa leeyahay een, waa macalinkeena waa koojkeena waa dhiirigeliyeena waa maaragtay een, ninka koojkeena een, gureyle gureyle halkaana maaragtay aan hambalyo kaaga dirayaa Een, horta nio ciyaar aad iyo aad u xamaas badan aa dhacday labada iskuul taya iyo beder een, guushana waxay raacday taya anna waxaan taageersanay beder Ah, inkastoo shacbiyada ay dhahayeen een, anasow adiga waxaa taageerta ex marina waa la reebay beder aad taageerta waa la reebay Een, waxaana kubadda cad iyo madow waaye Een, marka tiimkii aad taageera ma ahan in laga badinayo laakiin aniga hadda ahaan waxaa hoggaanka saartay een, iftiin insha allah guusha waxaan rajeynaya insha allah boqolkiiba boqol Een, aad macnaha u rajeynaya insha allah ilaah hadduu nagala garab galo inaan koobkan geey doono insha allah dugsiga tayo aan kusoo wareeji doono tuulooyinka o dhan aan kusoo wareeji doona deegaamada eh, magaalada kismaayo soo oo hoos tagta insha allah tacaala Eh, insha allah eh, guula aan u rajeynaya xulkeena inuu halkaas kasii wado insha allah macalin goreele aada ugu mahad celinaya Eh, macalinka Eh, ka dambeeyey waa guulahan isdabajooga ah Eh, sidoo kale macalin cabdiqani aad asana ugu mahad celinaya gudoomiyaha sportiska fanax asana aad ugu mahad celinaya Se- boqolkiiba boqol waxaa halkan ugu mahad celinaya goolhayeena khaalid eh, farxaan oo runtii eh, dadaal soo bandhigay iyo ad adeeg soo bandhigay insha allah guushaba asaa ka dambeeyaan dhihi karnaa boqolkiiba